wacanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington qodobadan barnaamijka caawa idinku hayana waxaa ka mid a mukulaal xabsiga loo taxaabay tolow maxay tahay sababtu taleefannada gacanta ee casrigan oo ah suuq laga adeegto kayd wax la dhigto iyo weliba dhakhtar yaqaan goorta ugu fiicane ay tahay in hurdada lagaa kiciyo walle waa sheeko la yaab leh ood barnaamijka kaga bogan doontaan iyo weliba qorrax nuurka daartaay dayax muuqa fidiyaay farxad lagu dalxiisaay gobonnimo la doortaay geenyo orodka danantay allaylahe dadaashee dibu noqoshadaadaa kol haddaan ku diirsaday kuu daynay taladii muqdisho ina daadihi markaa muqdisho waxaad dareemi kartaa inay tahay dahab iyo xariir waa abwaanka cabdulaahi faarax warsame lagjar oo waraysi dheer uu fankiisa kaga warramayo siiyey barnaamijka cawayska washington waa caawa iyo cawayska anse ku bilaaba ee dhegaystayaal haddii aad maqli jirteen qof baa dembi lagu helay oo isagoo samaynaya waxyaabo aan sharciga waafaqsanayn ayaa xabsiga loo taxaabay aan idinka yaabiya ee caawa waxaan idii hayaa mukulaal xero taraartay oo haddana xabsi mudatay sheekadaas iyo guuldarrada ku timid mukulaashan waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey oo istuudiyaha igu wehliya ibraahim bal aniga iyo dhegaystayaasha aan sheekada kaa gurne soo da mascadda ilaalada xabsi ku yaala magaalada arabrika ee dalka baraaziil ayaa waxay sheegeen inay aad uga shakiyeen mukulaal ama bisad cad oo ka soo hoos xaluulatay albaabka weyn ee xabsigaasi oo ku yaala waqooyiga dalkaasi marka maxaa looga shakiyey waxaa looga shakiyey meeshaasi oo aan ahayn meel ay mukulaaluhu isku dhaadhaafaan ama bisadaha lagu arko laakiin ilaaladu markii ay qabteen bisadaasi mascade wax ay ka heleen telefoon kuwa gacanta ah minshaar iyo biraha wax lagu dalooliyo iyo alaabo kale oo kontrabaan ah cajiib mukulaasha waxay wadataa teleefon iyo qalab kontrabaana waaba sheeko yaab leh
mascadda telefoonka iyo alaabtaasi kale mukulaasha waa lagu soo jallaaday korkeeda ayaana lagu soo xirxiray haye arrintaasi ayaa noqotay mid ka fajcisay ilaalada xabsigaasi wargeyska la yidhaahdo ostado de sao paulo ee ka soo baxa dalkaasi baraaziil waxauu sheegay in iskudaygaasi kontrabaanka ah lagu tuunsan yahay laba boqol iyo lixdan iyo saddex maxbuus oo ku jira xabsigaasi waa gartay marka dadkani xabsigay ku jiraan sida aan ognahayna dadka xabsiga markay ku jiraan qalabkan aad sheegayso ama taleefonada ama minshaar iyo waxyaabahan laysku dili karo oo dhan looma ogola ma dad u wada iyagaa ku soo xirxiray horta anigu weligay xabsi ma gelin hase yeeshee mascadow marka aad fiiriso alaabtani bisadda waxaa looga soo xirxiray bannaanka xabsiga waxaa alaabtaasi ay ka kooban tahay telefoon oo aan u arki karayo qofka markuu xabsigaasi ka baxo inuu wacdo ciddii qaadi lahayd iyo hadba inuu u sheego meesha uu joogo minshaarta iyo biraha kale ee wax lagu dalooliyana waxaan u qaatay inay yihiin kuwo ay ugu tala galeen ama qofkaas ugu talagalay inuu ku dalooliyo derbiga xabsiga si uga baxo waa garta marka cidda mukulaashan qalabkan ku soo hubaysay ee dadkan lagu tuhmayo u soo dirtay ma la sheegay mascadda afhayeen u hadlay xabsiga wuxuu sheegay in ay aad u adag tahay in la helo ciddii mas-uulka ka ahayd iskudaygaasi maadaama mukulaashu aanay hadli karin cid wax ka jawaabi karta ma lahan ciddii lahaydna lama garanayo waa yahay laakiin hadda qolooyinkii maamulayay xabsiga iyo ciidankii nabadgelyadu maxay ku sameeyeen marka mukulaashii mukulaashaasi ilaa hadda waxa ay ku jirtaa qayb ka mida xabsigaasi waxaana aan u arkaa in laba arrimoodba halkaasi igu jirto waa midoo in baaritaanka halkaasi laga sii wado si loo ogaado cid ka mid a labada boqol iyo lixdan iyo saddexda maxbuus in arrintaasi ay ka dambaysay amaba loo ogaado ciddii dibadda mukulaashaasi uga soo xirxirtay alaabta waxaa kaloo mascaddu xataa la dhihi karayaa in mukulaasha ay meeshaasi baaqi ku sii ahaato oo aan la ogeyn xataa wakhtiga ay ka bixi doonto ilaan waxaa laga baqayaa haddii layska sii daayo mar kale haddana in lagu soo xiro waxyaabo kale oo hadda telefoon iyo minshaar iyo biraha derbiga lagu dalooliyo ayay taagantahe qalab military in lagu soo xiro marka dambe oo hawl oo howltaa ka weyn ay gasho waxyaabo dhibaato keeni kara in lagu soo xiro waayahay marka mascadow dad ayaa sida dhacdaba waxay jecel yihiin inay ku lug lahaadaan falal dembiyeed ka dhana sharciga meel kasta oo dunidana jooga haye iyagoo si qaldan u adeegsada ugana faa'iidaysta xoolaha la dhaqdo sida aad xasuustana waxaa hadda ka hor la sheegay in magaalada muqdisho lagu qabtay dameer bom lagu soo xiray marka mascadow ha la yaabin haddaad aragto dad badan oo dhahaya dooli wax lagu soo xiray ayaa xaafadda ku jira birta dooliga intayn ka soo gadana
iyo booliiska loogu waco Eh, waa tahay dhegaystayaal eh, xubintanna waxaannu ku eegaynaa waxyaabahay teleefanada cusub ay ku soo biiriyeen nolol maalmeedka jadweynaha caalamka gaar ahaan kuwa ku nool waddamada horumaray waxaanaan qaybtan si gaara ugu eegaynaa waxyaabaha aan horay looga baranin teleefanada laakiin iminka ay si isa soo taraysa teleefanada casriga looga helo waxaana qodobkan aanu ka waraystay cabdiraxmaan yabarow oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ee cabdiraxmaan horta marka ugu horraysa ku soo dhowaaw barnaamijkii cawayska washington maxmud aad baad u mahadsan tahay waan ka qayb geli jiray maalmahan baan xoogaa ka yar mashquulay waa tahay Eh, cabdiraxmaan marka eh, teleefanada cusub ee casriga waxyaabaha ay dadka isticmaalo siiyaan oo aan horay u jirin kuwee kuugu xiiso badan oo aad noo sheegi kartaa in maxamuudow telefoonada imika jira aad ayay u kala duwan yihiin waxyaabaha ay qabtaan ama laga helana barnaamij sida kanoo kale u soo kooban runtii laguma soo koobi karo laakiin haddaan dhowr qodob ka soo qaato telefoonka aan anigu imika isticmaalo oo ka mid a kuwa casriga iphone-ka la yidhaahdo dhowr arrimood ayaan ka xusi lahaa waxyaabaha aan isleeyahay waa ay xiise geliyeen waa marka ugu horreyse waxaa iphone-ku ku ogol yahay inaad samaysato waxa la yidhaha apps oo applications ah waxaad tegaysaa suuq oo kale weeyaan waxbaad ka soo iibsanaysaa markaas adigaa abuuraya waa taqaanaa haye intooda badan waa wax iska friya laakiin qaar baa laba doolar iyo wax yaroo aan macno lahayn ku kacaya oo lagaga faa'iidaysanaya aad iyo aad En, marka waxyaabahaad iibsan karto ee aad matalan aad marka aad soo dejiso aad u baahan tahay keliya hal batam inaad taabato waxaa ka mid a matalan waxaad samaysan kartaa eedaanka oo kale matalan saacadaha lagu adimaya aad doonaysa inaad tukata ayaad iyaad ayaad soo dejisanaysaa oo aad waqtiyaasha doonaysa inuu telefonka ku eedaama ayaad ku beegaysaa adigoo aan taaban ayaa markii la gaadho maqhribkii uu ku adimayaa cishihibuu ku adimayaa casarkiibuu ku adimayaa waa masaajid waa mas oo jab- oo jabka kugu- jabkugu jira haye waxaa kaloo uu leeyahay matalan de wadamadan horumaree maraykanka oo kale aynu joogno inta badan ma dhacdo in korontadu ay tagto oo laynka la waayo laakiin mararka qaarkood sidii berigii dhowey duufaanihii sandi oo kale markay dhacdo Aad iyo aad.
ayaa layrku intay tagaan baa dadku waxay u baahdaan tooch karboona waxaa la yidhahda ama lighter oo gacanta ku sidato waad samaysan kartaa oo telefonkan wuxuu leeyahay apps la yidhaahdo tooch oo aad intaad ku abuurto markii adduunku dam yidhaahdo aad sidii tooch oo kale u isticmaali karto waxaa kaloo uu leeyahay wax la yidhaahdo tip calculator maxamuud waad ogtahoo waddankan markii aad aad maqaayad u cunto tagto waxaa jirta lacag aan u bixino wixii aan soomaaliya ka odhan jirnay manjo oo soomaaliya de waxay iska ahayd waxaad adigu haddaad doonto unbaad bixinaysaa lacagta hata mushkaayada la siiyo qofka kuu adeegaya laakiin halkan wax sharciga ku jirtaa oo boqolkiiba shan iyo toban meelaha ayaa leeyihiin marka haddaad saddex ama afar qof isku raacdaan oo meel ka cuntaysaan oo biilkii lagu lagu soo hordhigo mararka qaarkoodba waxaad ku wareeraysaa waxaa isleedahay tolo ma labaatan baa siisaa ma shan iyo toban baa siisaa intee buu istaahilaa aad iyo aad telefonkan wuxuu leeyahay meel bahalkaas la gashado ood yar taabanayso oo kuu sheegay exactly inta uu kugu leeyahay qofkaas inta u qalmo intib ahaan loo siiyo inta loo siiyo haye waxaa kaloo iyadana uu leeyahay oo telefoonada casriga ay leeyihiin g p s-ka waa global positioning systemka waad la socotaayo waagii hore aad baa loogu dhib qabay markii meel intaad ka masaafo ka tegto aad meel kala tegayso oo waxaan xasuustaa aniga sideetamiyadii markaan waddanka soo galnay qof baa matalan maxamuud aad kula ballamaysaa xaafad markaasuu wuxuu ku leeyahay xaafad waxaad soo qaataa highway hebel dariiq hebel ka soo- soo mar xagga ka soo leexo bidix u soo gal midig u soo gal adoo neeftu ku hayso maalin bay kugu qaadan ay- ayaa tegaysa oo haddaad doonto mararka qaarkood lumaya Aad iyo aad.
laakiin sida loo sameeyey g p s kan aaladda la yidhaahdo oo imika aalada iyadoo lafteeda aad intaad soo iibsato aalad yaroo baabuurka aad ku dhex wadan kartaa baaburadan casrigana waa aragto qaarkood baaba iska oo la lolo ku rakiban yihiin oo ku- oo ku yimaada aad iyo aad telefoonada casriga haddaba ee iphoneka iminkaan watoo kale g p s baa ku dhex jira Een, weliba aaladaha kale iyo kuwan baabuurta iyo waxay kaa doonayaan inaad geliso meesha aad ka tegayso iyo meeshaad u socoto kan telefoonku maba ku weydiina meeshaad ka tegayso waaba ku ogyahay waa kula socda
lagacantaad ku wadataa halkaad u socoto unbuu ku weydiinaya Ay.
meeshaad gelinaysaa haddaad afar tihiin haddaad laba tihiin idigoo iska sheekaysanaya qof baa ka dhex hadlaya oo halkan ka leexo Ee, meel markaad gaadha halkan ka leexo Waage.
Ya- xaafadaad weligaa arkin baad albaabkeeda istaagaysaa absolutely marka waa waxyaabaha kale uu telefoonka uu leeyahay laakiin een, maxamuudo waxyaabaha aniga sida weyn ii soo jiita ee xiisaha leh waxaa ka mid a qayb la yidhaahdo sleeping cycle oo maxaa laga wadataa waxa ay u taagan tahay waad ogtahoo markii dadku ay habeenkii ay seexdaan oo aroortii ay shaqo tagayaan waatan saacadaha la buuxsado Aad iyo aad.
saacadihii beriga hore la buuxsan jiray laisku kicin jiray wa- marba marba ay soo bedelayaan Aad iyo aad.
markii dambe waxa ay timid qaar ma arkin oo eh, reediyo ku- oo ku rakiban oo ama hees kaa kicinaya Oo muusig iyo wax ama qaylinaya.
wax kaa kicinaya haa teleefoonadan dambe kulligood waxay wada leeyihiin een, ringtonkaasay leeyihiin bahal kaa kicinaya ood ku buuxsanayso haye laakiin sleeping cycle-ku waa ka yar duwan yahay haye matalan kan iphoneka wuxuu leeyahay wax kakas wax ka duwan waa taqaanaa reer v o a oo kale matalan waxay soo- waxaa laga- waxaa laga doonaa xafiiska inay shanta aroornimo yimaadaan aad iyo aad qofku telefonka wuxuu u sheegay wuxuu leeyahay afarta iga kici Ay.
markaasu ku leeyahay maya afarta kaa kicin maaye afarta ilaa iyo afarta barka kaa oo kicinaya isagii baa kula doodaya isaga kula doodaya haye telefonka waxaad dhigaysaa barkintaada hoosteeda markaasaad qaab loo dhiga ayuu kuu sharxayaa haye marka wuxuu goobayaa marka aad ugu neef yar tahay ee aad dabacsan tahay ee loo balay inaad ka- hurdada ka dharagtay
madax xanuunku kaa ilaalinaya madax xanuunku madax xanuunka kaa ilaalinaya in maalinta kaa xumaato
haye
marka wuxuu ku- ku kicinayaa adoo aad moodo in hurdada ay kaa dhammaatay aad iyo aad oo aan aan soo boodin oo naxaynin een qaybta kale aan- aan aan way badan yihiin qaybuhu midda aan dhinacan kusoo gabagabaynaya waxaa een ka mid a ee, de gabadhan markana siira ay u baxsheen ee aad weydiinaysa tilmaamaha oo waxaa doonta aad weydiinayso magaxaan ku qoslaya siira siira ayaa loo baxshay waa gert waxaa leeyahay waxaad leedahay matalan siira een maqaayadda talyaaniga ee igu dhow meesha aan joogo xagee ku taala markaasay ku ta- ku leedahay afar iyo toban baa dhinacyadaada ah ee t- mid dhinacyaad doonaysaa Ay.
markaase waxaad leedahay een shaah meel laga cabo oo ayaan doonaya oo aan eh, oo kabajiina waxa aan ka helo oo maqaayad hebel baan doonaya een starbuck baad weydiisanaysaa oo matalan aad shaah ka cabayso markaase waxay ku leedahay dhinac bidix labaa kaa xigta dhinac saddex baa kaa xigta tilmaamihii oo dhan bay ku siinaysaa taasoo keliya maahine siira waxa ay ku siinaysaa wax alla wixii google ku jiroo dhan haddayna aqoonna ay kuu sheegayso ku jiraan, waxaas ma aqaano laakiin inta badan waxa cajiiba maxamudow Eh.
inay wixii siday ahayn kugu sheegayso Eh, waa tahay cabdiraxmaan marka eh, sheekadan waa sheeko qosol badan oo saad sheegtaba dee lagama bogan karo eh, barnaamij kooban Eh, marka waxaa la sheegaya in dhallinyarada aad u isticmaalaa ay wax weyn u tareen taleefanadaani gaar ahaan dhanka musiga sidee marka dhallinyaradu uga faa'iidaystaan dhinaca musiga maxamuuda waa run oo way jirtaa qeybo muusiga een khuseeya ayaa jira oo applicationna ama appsa matalan waxa uu leeyahay iphone-ku qeyb la yidhaahdo shazam shazam waxay tahay matalan waxaan soo galay qolkan oo kale hees ka yeedhayso heestiiba waxaa alla heestan macaana toloyoo qaadi jiray heesta magaceedu maxay ahayd shazam unbaa taabanaysaa wuxuu kuu sheegaya qofka qaada magaciisa mu'alifkii sameeyey waqtigay soo baxday iyo taarikhdeedii
marka heesahaasi waa kuwa ingiriiska waa ku ingiriiska Afka ingiriiska lagu qaaday Ha.
haye Een, sidoo kale waxaa kaluu leeyahay iphone-ku waxa la yidhaahdo pandora pandora waxa weeyaan nooc matalan waxaad ka heshaa heesa ah adigu oo heesihii aad doonaysaya pandora haddaad taabato nooca heesahaasi qofka aad adu xulatay iyo wixii la mida ama la halmaala ee u dhow qofkaasi fanaankaasi ayuu kuu soo dooraya tusaale ahaan ha- matalan saddex- saddex tusaale oo yaryar baa kaa siinaya Een, gabadha iminka een, eh, dhalinyarada waqtiga joogta ay ka daba dhaceen eh, beyonce oo kale Een, haddii aad matalan aad geliso oo tirada beyonce waxaan doonaya heesaheeda iyo wixii lamida wuxuu kuu soo xulayaa kuwa la midka oo dhan hadday ahaan lahayd maria carey ashante rahina Eh, oo oo kulligood ah ay waxay waxay ka sameeyeen ah een, heesahan eh, R&B da kuwan la dhaho waa waxay waa- waa waa taqaanaa rhythm iyo blueska weeyaan marka Absolutely.
saas way kuu soo xulaysaa tusaale labaad wuxuu noqonayaa matalan waxaad gelinaysaa oo kale ood weydiisanaysaa een, Chris Brown markaasaa waxaa lagu soo tuuraya wax alla wixii Chris Brown l- noociisa ahaayoo kale waa taqaanaa fanaaniinta oo Neo oo kale Greg Davis Asher iyo gaar ahaan wiilkan yarka oo Kanadeyska oo imika gabdhuhu ayba ka daba waasheen Justin Bieber Justin Bieber waa ninka hadda calankiisu lulanayo soddon milyan ayaa twitter ku raaca kay- bal- bal- balmada adigu hal qofoo soddon milyan oo gabdhood ay daba socdaan Da- midda ugu dambaysa waageeni de michael jackson baa wuxuu ahaa wax weyn iminka haddaad michael jackson gashatoo kale heesaha dadka maakino isaga la midka ah oo maakino heesihiisa kale ku dhow waxa aan aan ka soo qaadan karnaa janet jackson oo walaashiisa iyo de ninka odayga la yidhahdo prince oo kale Absolutely, ha. Waa waa reer Minnesota soo Ware- moogid.
waa- waa- waan maqlay iyadoo aad- inaad minnesootanimada ugu helinaysa adiga.
Aad iyo aad.
Een, laakiin qaar baa een, maxamuudow een, waxay ku doodaanba chris brownkan yar waa michael jacksonka wakhtigan imika la joogo waxaase xusid mudan maxamuudow waagii michael jackson uu dadka cawaysyada uga tumi jiray markii la sheego in meel uu ka tumayo oo fagaaraha laisku sii diyaariyo magaalada loo martida loo yahay waxa ay halkaa geeni jirtay markay ugu yaraato laba ambulans Sa- sa- sababtana waxa weeyaan gabdho tira badan ayaa soo xijira aragtidiisa iyo farxooda marka rekoorkaas kulli ciddii jebin lahayd muu Wiil- malaynaya inay wiil ma lama doonto haya waayaan.
ayaa ma- mana arkin dad ambulans laga daba wado
qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaannu ku soo qaadanaynaa fanka iyo hal abuurka abwaanka soomaaliyeed ee cabdilaahi faarax warsame lagjar waryaha v o eda ibraahim xasan daandurey oo socdaal ku tegey magaalada toronto ee dalka kanada ayaa abwaanka la fadhiistay waraysi dhinacyo badan taabanayana la yeeshay ibraahim adiga iyo abwaanka le waaye abwaan cabdulaahi faarax warsame lector waxa uu ku dhashay magaalada cadan ee dalkaasi yemen waxaana uu ku soo barbaaray kula soo koray gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya Eh, lector waa ku salaamay ibraahim xasan daanduray een, waan kaa qaaday adiga iyo bahda een, laanta afka soomaalida ee v o a een, madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabrow iyo dhammaan shaqaalaha oo dhan waa idin salaamaya iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu annagana waxaan ku leenahay kusoo dhowow idaacadda v o a Eh, lector wakhtigan la joogo caruurta soomaalida ee ku dhalatay meelo ka baxsan soomaaliya iska daa inay hal abuur noqdaane salaanta ayaaba dirqi looga helaa marka eh, adiga cadan ayaad ku dhalatay waxay ahayd in aad ashcaarta ee carbeed aad maaragtay tiriso bal iiga sheekee sidee af soomaaligaasi aad ku baratay iyo cadan wakhtigii aad ka soo tagtay ibraahim ee, qolyahan qurbaha ee ku koray ama ku dhashay waan ka jaanis fiicnaa markii aan qurbahay ka mid tahay aan cadan ku dhashay een, waxaan een, cadan uga faa'iidaysanay oo soomaaliya nagu soo ceshay waxay ahayd dagaaladii ka curtay ama ka bilaabmay magaalada cadan een, lixdameeyadii ayaa qaxii lasoo qaxay yaa reerku ka soo guuray sideed iyo lixdankii baa reerku wuxuu u soo guuray magaalada ceergaabo oo gobolka sanaag ee ka- magaalo madaxa u ah dabeedna saddex afar sannadood yaa geela iyo baadiyaha ee laygu xirriyey oo aan aan geel jir ayaan ahaa geela waa laygu eegan jiray oo markaa ee, galabtiina waa layla soo caraabiyaa marka heesi geela aan ku caraabin jira waxaan ka garanayaa cagbasarilow cag bannaan iyo aad carrowdeeda cagta saru qaad sow caraabadu caafimaad iyo caana kuma le waa heesii geela markaa yara ibraahim xasan daadirayow aan ku caraabin jiray
marka lector ma xasuustaa heestii kugu horreysay ee aad aliftaa haa waxaa loodhan jiray ceergaabo iyo baran baa la yidhaahdaa ee, qoraxdoo cadceeddii godka cidhifka gelisay caynkeedii baa tahay casrigan hablaha kacay adaan kaa calmaday calooshaad ku taallaa ku taallaa.
ceergaabo iyo baran dhulka wada cagaar kale yaa kula cawaysima ama calaha hoose iyo badda cidhifyadeeda iyo ceelaaya kula taga gabadh cajiiba bay hedoo dabeecad macaan oo qurux badan oo aan caadi ahaynoo jeelkii markii lagu xidhay gabadhii oo soo yar dhubatayna waan arkayoo alla alla camalkaaga wacan iyo caashaqa iskeen baray baan ku caana maaliya cimrigay intaan jiro ku caanan maayo caafimaad ku noolow
lectorow hadda ayuuba jecel kaa muuqdaa oo sidaad indhaha isku qabanayso aad u tirinayso beedadkii heesta waxa weeyaan een, xoorkii laga dhamay gugii xusuus baa geel lagu xirgaya dabcan waxa weeyaan jacaylku een, ilaa iyo waqtigan igama madhnaa waa gartay Eh, waxaa kaloo jirta lector oo aan maqlay inaad samayso heesaha waddaniga eh, heestii ugu dambeysay ee aad samaysay ma xasuustaa haa wakhtiga kan heesta dadku dhagaha u taagayaan ama ay weydiiyaan een, runtii dareen baa keenay shucuur baa keenay waa heest la yidhaahdo muqdishoyna daadihi marka muqdishoyna daadihi een, waxaa ku luuqaysa fanaanad cod baxsan oo la yidhaahdo deeqa bilan oo m- waxay ku sugan tahay gobolka maanasoto ee dalka maraykanka laxanka waxaa saaray cabdiwahaab cantarnaaji muusigana isagaa raaciyey xaruntii dalkaygaay rugta daacadnimaday dawan iyo koorey dawan iyo koor waxa weeyaan dawanku war waxbarashada u kaalaya marka xiisada la gelayo dhalalalala war aqoonta u kaalaya gambaleelka weeye haddaad garatay Haye.
Een, koortuna tulidda ugu degan baa qoorta loogu xidhaayo si geelu uu ugu soo hogto waa koorta waa ururisa oo geelu ugu soo ururo Haye.
tuludda ugu qiimaha badan baa loo xidhaa markaa loo xulo marka wakhtigan waxaan ku qiyaasayaa dabcan een, dareenka jira waa kii ururin lahaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto oo anigana markaa heestan igu dhalisay inaan idhaahdo muqdisho ina daadihi xaruntii dalkaygay rugta daacadnimaday dawan iyo koorey digriigii aqoontay derajada wanaagay marka derajada digriigeedu mid xun maaha wakhtiga kan waa mid wanaagsan qorax nuurka daartay dayax muuqa fidiyay farxad lagu dalxiisay gobonnimo la doortay geenyo orodka danantay allaylahe dadaashaee dibu noqoshadaadaa kol haddaan ku diirsaday kuu daynay taladii muqdisho ina daadihi markaa muqdisho waxaa dareemi kartaa inay tahay dahab iyo xariir
درجة ونقال فرح الله ذبحي صار الرحمة قدرت يضيع موقف دياي تبني مع دورتاي كي أورك دننتاي الله يودد عاشق دب القش غاباس كل هدان كدير صدي كودينة غلادي مقدي شاين دادي الله يودد عاشق دب القش غاباس كل هدان كدير صدي كودينة غلادي مقديش عين دادي
ee heesahaaga waxaa kale oo ka mid ah hees ee la yidhaahdo amore Ee, lagjar amore ereyga waa erey jacayl ah af talyaaniga oo haddana macnaheedu uu yahay jacayl marka ma hal abuurka kula galay amore mase ee, jacaylkaa kugula dhuntay sidee amore ay ku soo gashay ee, heesta Een, sideedaba markaan hees la tirinayo ama gabay la tirinayo sugaantu waxay ku timaadaa dareen Een, haddii aan dareen jirin dabcan anigu dadka dadku waa da- een, sugaantoodu dadka sugaantoodu dareenkeenka tahay ayaan hayay marka markii aan heesta tirinayay hal mar unbaa dareenka wuxuu ila galay amoore markaas sidaasaan u e- erey dooreedkii ugu adeegsaday
Thank you
waa tahay dhegaystayaal heestaasi fanaanadda codka macaan ee hodan cabdiraxmaan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan waxaana toddobaadka dambe aan idin maqashiin doonaa haddii eebba idmo qayb kale oo xiise leh oo ka mida waraysiga abwaan cabdilaahi faarax warsame lagjar tan iyo kulan dambe waa bahdii cawayska washington oo idin leh isma dhaafno